wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulanka toddobaadlaha ee isku xirka arrimaha gargaarka ee haydaha ka shaqeeya gargaarka deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka kulankan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee sanadkan sii dhammaanaya ay qabato wasaaradda gargaarka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo looga dhageystay warbixino wasiirka wasaaradda gargaarka ee maaraynta musiibooyinka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa ku dheeraaday waxyaabihii sanadkan laga qabtay sii dhammaanaya arrimaha gargaarka iyo sidoo kale ilaalinta wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa u qabsoomay shirkii u dambeeyey sanadkan oo hay-adaha iyo wasaaradda ay ku kulmaayeen ajendaha shirkana wuxuu ahayd in warbixinna xaaladda bini'aadamada lagu kala qaato kabacdina hay-adaha waxaa loo soo bandhigay tababar loogu talagalay sida looga hortegi karo musuq maasuqa oo ah arrin dowladda koonfur galbeed soomaaliya muhiimad gaara u leh tababarkaasaa loo soo bandhigay waxaa nala joogay la taliyaha madaxweynaha ustaad xaayow oo asna u sheegay fariinta muhiimadda ee dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha u leedahay in ammaanadaas la ilaaliyo shirkaas dood badanaa laga galay waxaa lagu dardaarmay in hay-adaha talooyinkaas ay qaataan sistemadooda ama qaababka ay ku shaqeeyaan ay sii wanaajiyaan xaqiijiyaana dadka walba qof walba wixii loogu talagalay in la gaarsiiyo kulankaas wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan maxay ahayd hay-adahana fariintaas loogu gudbinayo dowlad ahaan waxayna arrintaas taageeri doontaa insha allah sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulankeenana wuxuu noogu dhammaaday si fiican wasaaradda gargaarka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa toddobaadkiiba mar qabata kulan looga hadlayo lunsashada gargaarka kaas oo loogu talagala dadka danta yar ee ku nool deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya